aan kelimin dhammaantiima khiyaartayna dhegeysanaysa meel waliba joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyo beerula idiin soo gaariya kuna soo dhowaada warka subaxnimo qodobada saaka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a mid ka mid a culammada beledweyne uu ku baaqay in fidrada lagu caawiyo dadka danta yara olol nadaafadeed oo laga sameeyey suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho caruurta qaba baahiyaha gaarka ee ku nool magaalada kismaayo oo loo qeybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen arday baratay cilmiga shareecada islaamka oo munaasabad lagu qabtay magaalada burce ee somalilan caalamka intiis kalena dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan kooxo fanaanin ah oo loo xiray inay aflagaadeeyeen madaxweyne museveni mar kale ismaqal wanaagsan dhammaantiin makhyaarta hina dhegeysanaysa waa subaxnimo talaada taariikhdu milaadiyadan ay ku beegan tahay sagaalka bisha abril sanada laba kun afar iyo labaatan subaxaasaakana waxaa idiin waramaya anigoo cabdimajiid maclin aqweyse haddii alla habooda loo ogolaado aynu ku bilownay mid ka mid a culummada beledweyne ayaa ku baaqay in fidrada lagu caawiyo dadka dantayara cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara ayaa faahfaahinta warbixintan la diyara
sheekh xamse yuusuf oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne islamarkaana u waramay riidu beerlula ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay sakaatulfidriga ku caawiyaan dadka danta yar kuwaasi oo xilligan wajahaya xaalad nololxumo sakaatulfidriga ayaa ku waajibta qof kasta oo muslima iyadoo loogu talagalay in la bixiyo ka hor inta aanan la tukan salaada ciidda sheekh xamse yuusuf oo ka mid ah culimada beledweyne ayaa ka warbixiyey muhiimadda sakaatulfidriga isagoo ku baaqay in la siiyo dadka barakacayaasha ah ee dhibaataysan sakaatlfidrigii oo waajib nagu ah ilaah subxaanahu watacaala uu waajib yeelay nabiga sala alla alay slam uu caddeeyey ayaa la joogaa wakhtigeedii in uu qof walba oo muslim ah waajibkaasi uu guta ee markaasi ay ku waajibta ibnu cumar wuxuu leeyahay radia allahu canhumaa farada rasuulullahi sal ly slam sakaat alfidri saaca min tamrin aw saaca min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunhaa wasagiiri waalkabiiri min almuslimiin wuxuu nabiga sal slam waajib yeeliy uu leeyahay saac suus timir eh ama suus markaa qamadi ah suuskana waa laba kiilo iyo bar qof walba suuskaas ayaa laga bixinayaa xur iyo addoon iyo qofyar iyo qofweyn oo muslimiinta ka mid ah dhammaan dadkao dhan qofka marka wuxuu ka bixinayaa naftiisa iyo ciddii ay markaasi masruufkeeda waajib ku tahay ayuu ka bixinayaa haddii markaasi habeenka ciidda iyo maalinteeda wax ay cunaan iyo waxay xirtaan iyo meelay ku hoydaan wax ka dheeraad uu haaya intaas ayuu ku bixinayaa waajib weeye inuu bixiya qof kasta oo muslim waxaana laba xikmadood ayaana ku jirta oo nabiga sal slam uu caddeeyey oo ah maskiinka markaa in oo la quudiya iyo in qofka sooman markaa looga dhaafo gafafki iyo wixii ka dhaca qaladaade wakhtiga la bixinayana maalinta ciidda intaan salaada la tukanin ayaa la bixinayaa habeenka ciidda markii qoraxda dhacdo habeenkaas ciidda ah waa waajibtay qof walba markaasi inuu markaa loo degdego fadligaas ay leedahay iyo ajirkaas iyo waajibkaas ilaahay subxana watacaala uu noo jideeyey masaakiintana laga farxiyey maalinka ayaa loo baahan yahay dadka barakacayaasha iyo dadka baahan iyo dadka duruufaysan ee masaakiinta ah ee aan markaa hoy haysanin ee aan cunto haysanin ee markaa maalintaasi inay dadka la ciidaan oo farxadda ay la qeybsadaan ayaa loo baahanya jazaakum allahu khayran waajibkaasi aan gudanna shacairta islaamkan aan noolayna sakaatulfidriga ayaa muhiim u ah dadka danta yar maadaama qof kasta oo bixinaya loogu talagalay inuu siiyo dadka masaakiinta ah
aada buu mahadsan yahay cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara oo faahfaahinta warbixintaasi soo jeedinayay ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho sacdiye maxamed maxamuud ayaa faahfaahinta warbixintan la diyaarah
maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyo qaar ka mida ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa bilaabay oo la nadaafadeed oo laga sameeyey suuqa weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho olahan ayaa loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicdiiyo nadaafada suuqa bakaaraha gudoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed ayaa ka waramaya ujeedka olaha nadaafadeed
waxaan ka soo shaqeynaan u malaynaha hadda waddadii oo isku xuraysay balaagsii ilaa baaruux intay holwadaag ku aadanayd ilaa waddada mareexaanka haddana waxaan ka shaqeeyo haynaa waddadii iskuiska bakaaraha ilaa cirtoogta maadaama maalmihii iidan ugu soo dhow yihiin qashinkuna uu aad u badan yahay inaan hadda oloolihii nadaafadda sii bilowno waad u jeediin caawa ilaa toban kaarika ka badanaan ka rarohaynaa xaggana toban kaarika ka badanaan ka soo rarnay insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan joogtayno ololaha nadaafadda maalmaha ciiddana insha allahu tacaala waa ogtiin suuqan weyn oo bakaaraha waxaa usoo dukaamaysi taga dadka xamar jooga intiisa badan oo caasimadda jooga qashinka ka soo bixi kara marka waa qiyaasi kartiin hadda waxaa qashin gadaasheenna yaalla ilaa isku iska yaalla waxaan u malaynaa ilaa caawa xataa u ka bari inaan ka dhammaahayna ma aaminsani laakiin insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan daba joogno oo aan insha allahu tacaala ku dadaalno in nadaafad la helo haddii ilaahay raalli ka noqdo habeen dambe iyo habeenka sii xigaba inaan sidoo kale uga shaqayno insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo maadaama suuq weynahay ay tahay oo qashinkiisu oo aad u badan yahay maadaama malyan qof ka badan laga yaabo inay usoo dukaamaysi tagto marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aan sii wadi doonno hawshaas insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo waa nisful iimaan nolosha qayb ka mida waay marka cid walbaaba waxaan leenahay in ay ku dadaasho nadaafadda ayaan aad iyo aad yani ugu soo jeedinaa insha allahu tacaala dadka qashinka waddooyinka dhigaana waxaan rabnaa hadda ka horna waa loo digey gobolka banaadir waa u digey qaybtiisa agaasimaha hadda ka horna annagoo ka hadlayna waa u digey mar kastaana in loo digo waayo waddooyinkay soo dhigayaan qashinka inta dukaamada ka soo qaadaan oo waddadai ay soo dhigayaan taas cidda lagu qabto marka waxaa ka yaalla sharci insha allahu tacaala sharcigaasay maray haddii ilaa raal ka noqdo olaha nadaafadeed ee laga sameeyey suuqa weyn ee bakaaraha ayaa kaalin ka qaadan doona quruxda iyo bilicda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
sacdiye maxamed maxmuud waa ay mahadsan tahay oo faahfaahinta warbixintaasi nala soo codsiinaysay dhegeystayaal markaana jubbaland caruurta qaba baahiyaha gaarka ee ku nool magaalada kismaayo ayaa loo qeybiyey dharkii ay ku ciidi lahaayeen
xubintiina waliinta
umasiixan qaadir cumar ibraahim nadaaro oo soo jeedinayay xubinta ciyaaraha ee warka subaxnimo dhegeystayaal markana waxaan aadaynaa wararka caalamka intiisa kale iyo qodobka saake qudurkron sideedda xubnood oo ka tirsan kooxa faniidyada wadanka uganda ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka cawdeen khudbaddii madaxweynaha ee isbuuca dhammaadkii aynoo ahayd mid aada u dheer sida ay ku warantay warbaahinta gudaha cabashadaasi kasoo yeertay mid kamid ah kooxaha fanka ayaa loo arkayay mid lagu bahdilayo madaxweyne yuware museveni oo ka hadlayay xafladda kontonaad ee arooska ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo axaaskiisa xubnahan ayaana ku dhaleeceeyey khudbadda madaxweynaha warkii subaxnimo kala socotee raadiyo beelulah dhegeystayaal saaki oo ay inageynta